madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masaajidka madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayaa xukuumadda federaalka ganacsatada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ku booriyey inay ka qayb qaataan sidii gurmad ah loo gaarsiin lahaa dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay dhulgariirkii ku dhuftay dalalka turkiga iyo suuriya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qof kasta looga baahan yahay in wixii uu awoodo uu bixiya si uu kaalin uga qaato caawinta dadka walaalaha ee ku dhibaataysan dalalka turkiga iyo suuriya dhibaato xoogle ayaa ka dhacday dalka turkiga iyo dalka suuriya walaalaheen turkiga micnaha ay noogu fadhiyaan qof kastoo soomaaliya waa ogyahay waxa ay naga mudan yihiin ama ay nagu leeyihiin ma gudi karno tabarteenna yar laakiin maxaan kari karnaa wixii tabarteenna inaan la nimaado halka dollar oon la imaanayna macnihiisu wuxuu yahay bilyan dollar haddaan haysana sidaasoo kalean ula imaanahayn maxaana xukuumadda dowladda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda prime ministerka iyo maxaan ku rahdaa golihiisa dhammaan ganacsatada dhammaan bulshada rayidka culamaa udiinka dhallinyarada dhammaan waa la shiray waxaa la go-aamiyey war wixii karti karaankeenna oon karno aan uga qayb qaadanno walaalaheen inaan xanuunka aan la wadaagno una muujinno inaan ka xanuunsannahay sidaas daraaddeed shirka xalay ka dhacay muxuu ahaay hotel jaziira ee la isugu tegey idadiilo fiican uu muuqday walaalo badan oo soomaaliyeed oo micno leh ayaa meeshaas xalay intii isugu tagtay oo wakiil ka ah dadka soomaaliyeed oo dhan bay ka wakiilkaah xoolaa lagu bixiyey gabdho dahabkooda bixiyey ballanqaadii bixiyey xisaabaad ayaa laga wada furay bangiyada dhan muxuu ahay mobile money lacagta e v c-ga iyo e dahab iyo wixii mobile money ah dhanna ayadana xisaabaada laga furay halahan waa yar tahay ha isdhihin qof soomaaliyeedow meel kastoo caalamka aad ka joogto dollar nus dollar ka sii yar ma yara dadka soomaaliyeed kuwa ilaahay waxsiiyeyna wax badan ha dhiibaano kuwa kalena nin walba intay awooddiisa la egtahay ha dhiibo ogow hal dollar haddaa dhiibto macnuu samaynaya waxbuu dhisaa waxbuu taraa waxaan rabnaa walaalaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay dowladda soomaaliya ku garab istaagaan ayadoo ayaga wakiil ka ah inay dhahdo walaalaheen waana kanaa tabarteenna intaan noqotay qalbigana waa idinkala jirnaa waana kana inaan dhahno sida ugu dhaqsiyaha badan waa daasannahay dibudhacaa nugu jira duruufahaana dibudhaca nugu keenay iyo muxuu ahay magaciisii waxaan rabaa taas in ayadana dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay soo haliilaan qof kastoo soomaaliyana qofka kale uu gaarsiiyo muxuu ahaay jaaliyadda yurub dad badanoo wakiilka aan rooma kusoo aragnay ayaa dhaweed waa kala soo hadalnay arrintaasaan kala soo hadalnay arrinta dalka dibudhiskiisaan kala soo hadalnay dalka dibudhiskiisu waa dheer tahay waana mashruuc kaloo ayadana mar dhow noo bilaaban doono iman doono laakiin maanta midaanaad taagan wadar xaajo waa isxayeysiisiisaa isku dul furi mayno maanta gurmadka walaalaheenna aad taagan turkiya iyo syriya aan kaas aan u soo degdegno aan u soo haliilno haddii alla yidhaah